أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan diidineen in ciidamada xabashida etoobiya ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ah balse uu diiwaanka ka buuxsamay sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaalaraac ah ee koonfur galbeed ayaa xoog ku dhisanaya dhul ay leeyihiin qoys danyar ah kaasi oo ku yaala magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa iskuul cusub ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaas
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya abuu xasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya marba marka ka dambeysa waxa ise soo taraya howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan xerooyinka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta howlgalladan oo isugu jira ikhtiyaalaad qaraxyo weeraro toos ah iyo kamiinno ayaa ahaa kuwo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaar ka mid a wilaayaadka dalka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta weerar madaafiic ah ayay xalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada murtadiinta gorgor ee loo yaqaano xerada dab iyo dhagax oo ku taalla degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana la arkaya holac ka baxaya xerada xilliga duqeynta waxaa xerada ku sugnaa taliyaha maleeshiyaadka riddada murtad odowaa yuusuf raage iyo taliyaha sirdoonka riddada murtad cabdulaahi sambaloshe iyo xubno wasiiraa waa qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan fariisimaha murtadiinta ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan dhanka wilaayada gadana ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qaylayeen maleeshiyaadka riddada oo ku yaala degmada beled xaawe ee gobolka gado dhaawaca inta la xaqiijiyo waa laba askari oo murtadiina beled xaawo waxay ka mid tahay degmooyinka cadowga ay ku sugan yihiin waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ku xoogaysanaya qaraxyada iyo weerarada ay ciidamada mujaahidiintu ka fulinayaan gudaha degmadaas gaar ahaan weerarada lagu qaadayo guryaha ay ku sugan yihiin saraakiisha iyo maleeshiyaadka riddada shabeellada hoosena waxay ka mid tahay wilaayaadka ugu daran ee ay ka dhacayaan dagaalada lagu qaadayo fariisimaha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta cadowga ayaana shabeellada hoose waxay ku noqotay dhuunqabad kadib markii ay ku sii xoogeysteen howlgallada lagu dhiig bixinayo ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley ee shabeellada hoose waxaana lasoo warinayaa inay jiraan khasaare kala duwan oo kufaarta lagu gaarsiiyay howlgalkaas ugu dambeyntiina wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere howlgalladan ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen hiiraan gado shabeellada hoose iyo baay waxay qayb ka yihiin howlgallada lagu gumaadaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee sida gardarada ugu soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuu xasaan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan diidineen in ciidamada xabashida etoobiya ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ah balse uu diiwaanka ka buuxsamay nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya xukuumadda riddada muqdisho ayaa caddaysay in ciidamada xabashida etoobiya ay qayb ka noqon doonaan duulaangaaleedka ayusom ee bedeli doona kufaarta artemis iyagoo sheegay in caqabadda taagan weli ay tahay in loo hayn boos ay galaan maadaama qoondada ciidanka dalal kale loo qaybiyey wasiiru dowlaha arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad ayaa sheegay in kooxda riddadu ay dadaal ugu jirto sidii etoobiya loogu dari lahaa qoondada ciidamada bedeli doona artemis ee midowda afrika ee soomaaliya oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano eyusom caqabadaha etoobiya ka hor taagan inay qayb ka noqoto eyusom waxay salka ku haysaa tiradii loo qorsheeyey oo intooda badan horey loo qaybiyey wax harsanna ma jiraan sidaa daraaddeed waxaan ku dadaalaynaa sidii arrintan xal looga gaari lahaa ayuu yidhi murtad cali balcad wuxuu intaasi ku daray in maalmaha soo socda wafdi ka socda kooxda ridada soomaaliya ay u ambabixi doonaan etoobiya si ay ugala xaajoodaan arrimaha farsamo ee eyusom oo hadda etoobiya ay qayb ka tahay iyadoo horey riddada marar badan u sheegtay in etoobiya aysan qayb ka noqon doonin ciidanka eyusom warkan cusub ee ka soo baxay kooxda garguurta ayaa ku soo aaday maalin kadib markii madaxweynaha riddada uu safar ku tegay dalka etoobiya kaasoo la sheegay inuu ahaa safar si rasmi a etoobiya loogu oggolaaday inay talis ciidan ka samaysato xeebaha soomaaliya mahadsanid abusheyba sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaararaac ah ee koonfur galbeed ayaa xoog ku dhisanaya dhul ay leeyihiin qoys danyar ah kaasi oo ku yaala magaalada baydhabo cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegaya odayaal dhaqameedyo shalay magaalada muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa cabasho ka muujiyey mas-uul ka tirsan maamulka riddada ee la baxay koonfur galbeed oo ay sheegeen inuu xoog ku haysto kuna dhisanayo dhul ay iyagu leeyihiin ninkan lagu eedeeyey inuu xoog ku haysto dhulka ayaa magaciisa lagu sheegay maxamuud maxamed keerey kaasi oo sida ay odayaashu sheegeen la taliya u ah cabdiasiis maxamed lafti gareen madaxa maamulka riddada koonfur galbeed odayaasha ayaa sidoo kale shaaciyey in tallaabadan tacadiga iyo awood sheegashada ah ee uu kula kacay ninkan uu sidoo kale qayb ka yahay taliyaha booliska magaalada baydhabo dhulka uu ninkani xagdarada ku dhisanayo oo ku yaala magaalada baydhabo ay odayaashu sheegeen inay leedahay qof haweenay ah oo ka mid ah bulshada magaalada ayna haysato dukumentiyadii caddaynayay lahaanshiyaha dhulkaasi nafisa xuseen rooti oo magaalada baydhabo ka gadata boos boos laamiga saaran oy ku qabsadeen ninkii ka gatay iyo niman siyaasadda baydhabo saamayn kula ay ka xoogayaan ou taliyaha baliiska degmada baydhabo ou dhibaatada wax ka wado oo hantideedii iyadoo ay gadatay oo ay laheyd dhismuhu uu ka socdo iyo wakiilada ku hoos qoran oo ay caddeeyeen ay u xukumeen in haddana dhismaka sii socoto
inta badan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan maamulada riddada ah ee ay gaaladu dalka ka dhiseen waxaa ka socda dhulboob xoogan kaasi oo sii xoogaysay tan iyo markii garguurta uu mar kale hogaamiye u noqday kooxda riddada kaas oo boobka ugu badan ka wada magaalada muqdisho mahadsanid caliyare ugu dambeyntii wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa iskuul cusub ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadahaas madarasadan oo loogu magacdaray ibnu cabbaas caalimkii weynaa ee muslimiinta ayaa waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ka hirgeliyey deegaanka abal oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha madarasada ibnu cabbaas ee deegaanka abal madarasada kolley madarasatu ibnu cabbaas al arhasadalanyagawaay madarasada ibtidaa way bilaawlayo abalo insha allahu fiqhigii walka barada tawxiidkii walka barada maadigii walka barada ilaahay amarshiya waxbarasho fidsan oo guud ayaa laka barada hoob ilaahay taala ka nagda kolley waalidiinka oo hadadaalay ardada sheenay walbarasho la fadaw yan mahadyaana ardada koytay yeena walbarashada fadaas yeena may haka dhawaayana ini wali tabartaan ah ilaahay baaha oo idama ini bara doona waktiga la ilaaliyo la hadidaala kulley waalidiinga rooga aan warka hanuunba ma badyaw intaasi kadib waxaa dhankooda kalimaad ka jeediyey munaasabadda nuqabada iyo waxgaradka deegaanka iyagoona si weyn u soo dhoweeyey furitaanka iskuulka ibnu cabbaas sheegayna inay ka faa'iidaysan doonaan ikhwa khayrkan ilaahayna waafaji alli inka mahadyaan radida beled oo ursaa yardhisadeen madrasadun wilaayada marasiidaa markinak aadaden waaba fuliyen insha allah u nicmadun ilaahiyana sii banu aadam walba dhadhagaagol ilaahay iraadadiis iyo qadaradiis an lahayna ma fulii koro laysahanta urso khaasatan urso muxaafadada hudur abal madrasadun laka dhisi ilaahay fadliyey may laysarta san lenaha inti walbarashadan sinku aafawna gabdho yoonay wiilalkaba may sheegane walbarashadu mardamba wal mahadidoon walakin ku hadaanada la dhimadaas walbarasho ilaahay siin tamwel horta madrasadan tagayada lanka baanay ilaahay nin suurtageli alxamdulilah dadkaata ninkooyay arday walbarashadanka aliya argowhayo koley walbarasho fayla nin socdo doon wala baraday ad wala baratay alka khasaarti ankuhu dadka maylareewood ilmo baradaano ilmagi anka amalsan yahuudan nagdaayan ho ilmi laangahatan ilaahay aabudaan iraagnahatan nasaara nagdaayale amaada bunhaan infaylohanaba ilaahay manaweena madrasada waaba nin dareerteetaan hata la sheegaygo maynin dhimana isbitaal tiyo biyigelin walaasanin dhiman hatana ardaysi awlaadano sulaasin derni walambarada ulu walmahabarana hatan madun aragda awlaadin ulsin barada nu antaasiin kaderni madin si un hata uleynaga taan kasaaru walbarada walaay barataanna ka amal fala wabilahi tawfiiq waxaa sidan oo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada boqol xarumo waxbarasho uga hergeliyey deegaanada kale ah dudumaale koorkoor iyo sarmaan oo dhammaantood hoostaga degmada xudur waxaana madarasadan ay noqonaysaa tii afraad oo laga furay deegaanada hoostaga degmadaasi waana mid ka mid ah dadaalada hagarla-aanta ah oo lagu horumarinayo aqoonta diineed ee bulshada wilaayadaha guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu